إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan dagaalla ka dhan ah askarta kenyaatiga iyo kuwa soomaalida ah ayaa ka kala dhacay buulo burda iyo kudhaa dowladda itoobiya ayaa burburisay masjid muddo qarniyo ah ka dhisnaa dalkaas amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay taariikhda raggii weeraray saldhigga maraykanka ee mandabay ciidamada kenya ayaa dad rayid ah ku laayay deegaan hoostaga magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed iyadoona dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen halkaas waddanka jarmalka ayaa laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo cudurka koronafayras ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran dagaallo ka dhan ah askarta kenyaatiga iyo kuwa soomaalida ah ayaa ka kala dhacay buulo burda iyo kudhaa warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya maxamed daahir calasow dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaal qorshaysan ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin kudhaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan waxaana la arkayay holac ka baxaya qaybo ka mid ah saldhigga ciidamada kenya ee weerarka lagu ekeeyey ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda kenya oo ku aadan dagaalka xalay ay kala kulmeen ciidamada shabaabulmujaahidiin kudhaa iyo meelaha kale ee jubbooyinka ay ka joogaan ciidamada dowladda kenya waxaa si joogto ah kaga dhaca weeraro ay qaadaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dagaalka kudhaa ayaa ku soo aaday xilli ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin shalay subax weerar culus ay ku qaadeen fariisimaha askarta jubbaland ay ka samaysteen deegaanka baarsanguune ee duleedka kismaayo dhinaca hiiraan haddaan eegno xalay waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya dhanka galbeed buula burtay saldhig ay ku leeyihiin ciidamada soomaalida ayaa lagu qaaday dagaal culus lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi buuloborti jallaksi beled weyn iyo meelaha kale ee hiiraan ay ka joogaan ciidamada shisheeyaha ayaa si joogto ah waxaa habeenadii lasoo dhaafay kaga dhacayay weeraro ay qaadayeen ciidamada shabaabulmujaahidiin si kastaba xaalku ha ahaatee waxaa aad u kordhay weerarada ay geysanayaan ciidamada shabaabulmujaahidiin xilli shisheeyaha ay qorshaynayaan bisha soo socota inay qabtaan doorasho madaxtinimo oo ay ku tartamayaan madaxweyne farmaajo iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladdiisa dowladda itoobiya ayaa burburisay masjid muddo qarniyo ah ka dhisnaa dalkaas cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi noo faahfaahinaya masjidkii taariikhiga ahaa ee alnajaashi ee magaalada ukuro islamarkaana ku yaalay deegaanada tigreyga ayaa waxaa gebi ahaanba burburiyey milatariga itoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadka amxaarada sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa dhismaha masjidka oo dhulka la dhigay iyo ciidamo etoobiyaan ah oo ku hareeraysnaa amxaarada kirishtanka ah ee cadowtooyada gaamurtay u qaba islaamka iyo dadkiisa ayaa dhulka dhigay masjidkan oo ka mid ahaa astaamihii islaamka islamarkaana xiliyadii hore laga dhisay geeska afrika sida taarikhyahanada qaar laga soo xigtay masjidkan waxaa la dhisay qarnigii toddobaad waxaana la sheegayaa inuu yahay masjidkii ugu horreeyey afrika laga dhisay boqorkii xabashiga ahaa ee alnajaashi islamarkaana islaamay ayaa lagu magacdaray masjidkan kaasoo janaabe qaayb ah uu ku tukaday nebiga sala allahu calayhi wasalam inkastoo weli socdo dagaalka ka dhexeeya muslimiinta geeska afrika iyo sidoo kale xabashida ayaa haddana maxaaro dalka itoobiya waxay u muuqdaan kuwo kusoo labakaclayay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta degan geeska afrika isku soo wada duubow dalka itoobiya ayaa waxaa hadda gacanta ku dhigay qowmiyadda maxaarada kuwaasoo laga baqdin qabo inay gumaystaan qowmiyadaha kale ee ka dhisan dalkaas amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay taariikhda raggii weeraray saldhigga maraykanka ee mandabay
اقتحم المجاهدون مقرات iyadoo la ajiibayo allah iyo rasuulkiisa waxay mujaahidiintu weerarro xoogugala ku qaadeen xarumaha murtadiinta saldhigyada saliibiyiinta iyo talisyada militari ee maraykanka oo ah halkay ka soo duulaan diyaaradaha saliibiyiinta goobahaas ay mujaahidiintu weerareen waxaa ugu dambeysay saldhigga kamsimba ee taabacsan ciidamada badda ee maraykanka kaas oo ku yaala gacanka mandha ee deegaan xeebaadka laamu oo ka mida dholalka muslimiinta ay gumaysiga ku haysato kenya saldhiggan waa mid ka mid a goobaha ay ka soo dhaqaaqdo xumlada saliibiyadda maraykanka ee ka dhankaa muslimiinta gobolka waana xarun ka mid ah xarumaha basaasnimada dabagalka sahmiinta iyo dhegaysiga taleefanada ضد مسلم المنطقة ومحطة للتجسس والمراقبة والرصد والتنصت ففي العاشر من شهر جماد الأولى من عام tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada waxay koox ka mid a dhallinyarada ummadda weerar xukugal kadisa ku qaaday saldhiggan saliibiyiintu leeyihiin oo ay degan yihiin boqolaal askari oo amerikaan iyo kenyaati isugu jira waxayna taasi dhalisay in allah fadligii goobta lagu dilo laguna dhaawaco tobannaan saliibiyiin ah sidoo kalena la burburiyo hub gaadiid militari iyo diyaaradaha maraykanka oo ay ku jiraan diyaaradihii ugu casrisanaa ee uu maraykanku u adeegsanayay tajasuska والمركبات العسكرية والطائرات الأمريكية بما فيها أحدث طائرات التجسس الأمريكية فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وتحتل هذه الغزوة المباركة المسجد duulaanka mandhabey wuxuu kaalinta afraad kaga jiraa silsilada duulaanada qudus lama yahuudiyeynayo ee qaboojisay laabaha muslimiinta waxaa sidoo kale duulaanadan ku biiraya duulaankii uhalyeyga shahiidka ah nafti hure moxamed siciid ashumraani uu ku qaaday saldhigga maraykanka ee bensacola oo ku yaala gobolka florida kaas oo ay sheegteen islamarkaana bogaadiyeen walaalaheena alqaacidada jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam والتي تبناها وباركها إخواننا في تنظيم القاعدة في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحين أعلن المجاهدون عن هذه الغزوات المباركات والتي لم تزل في markii ay mujaahidiintu ku dhawaaqeen howlgalladan barakaysan ee weli bilowga ah uguma aanay dhawaaqin inay ka dhigtaan halkudhig afka baarkiisa ah oo ay ku khiyaanaan ummadooda balse waxay kor u qaadeen halkudhiggaas iyagoo xoraynaya dholalka muslimiinta iskana dafcinaya xadgudubyada yahuudda saliibiyiinta iyo dabdhelfyadooda murtadiinta sidoo kalena u heelanaya dhulka barakaysan muslimku muslimka kale waa walaalkiis ma dulmiyo mana hoojiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlayo jacaylka ay isku qabaan isku naxariisashadooda iyo isu diirnixidooda waa tusaalaha jirka oo kale kaasoo haddii xubin ka mid a uu xanuunsado jirka intiisa kale isugu wacanaya soo jeedka iyo xanuunka muslim ayaa weriyey kani waa marka xubin ka mid a jirka uu xanuunsado bal ka waran haddii xubnaha jirka oo idil ay xanuunsanayaan هذا الجسد وتأتي هذه الغزوة وما شاكلها وفاء وتنفيذا لأمر ووصايا مشايخنا وقادتنا من استشهد منهم duulaankan iyo kuwa la وانضم midka ah waa wafaa iyo fulin aan fulinayno awaamiirta iyo dardaarannada mashaaikhdeenna iyo hogaamiyaasheenna oo isugu jira kuwa shahiiday iyo kuwa nool kuwaas oo dejiyey qorshaha lagu xoraynayo alaqsa si aan u dhammaystirno dhisidda dhismaha ay asaaskiisa ku adkeeyeen dhiiggooda iyo hilbahooda waxaana hogaamiyaashaas ugu horeeya shahiidkii ummadda ashaykh abu cabdullaahi usaama bin laadin raximahullah iyo ashaykh alwaalid abu muxamed ayman addawaahiri allah dhowree duulaankan iyo kuwa la midka ee barakaysan islamarkaana horay u dhacay iyo kuwa haddii uu allah doono dhici doonaba waxay qisaas cadaalada ka yihiin falaldembiyedyada maraykanka iyo xadgudubyada uu geysanayo oo ay ugu yar tahay garb istaagga aan la mahdin ee uu siiyo kayaanka sahyuuniga ah ee ay weli gacmihiisu ka dhibciyaan dhiigga walaalaheenna muslimiinta filistiin annaguna ma dulmin balse iyaga ayaa daalimiin ah ثم إني أهيب بجميع إخواني المجاهدين في كافة الفيالق الجهادية waxaan ugu baaqayaa guud ahaan walaalahayga mujaahidiinta ee qaybta ka ah guutooyinka jihaadiga ah inay sii laba jibaaraan weerarada ay ku beegsanayaan madaxa kufriga caalamiga ah si ceejada loogu adkeeyo maraykanka dhibaatada la sugaya muslimiinta arrinkaasna ha u tartamaan kuwa tartamaya muslimiinta ku nool bariga afrika waxaan leeyahay waa kuwan walaalihiina mujaahidiinta oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar oo dhexda ka taagan dagaalada horayana waxa ugu qaalisan ay haystaan si ay idiin difaacaan idinka diintiinna hantidiinna iyo sharaftiinna ee dhinacyadooda buuxiya una noqda garab iyo gaashaan أمواتكم وأعراضكم فالتفوا حولهم وكونوا لهم عونا وسندا أما عن أولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم
ama halyeeyada noloshooda horay naftoodana rakhiis uga dhigay allah dartii islamarkaana fuliyey duulaanka qudus lama yahuudiyeynayo ee mandhabey waxaa ka mid ah axmed almuhaajir oo lagu magacaabo mawlaana faaruuq mawlaana oo ahaa amiirka majmuucada wuxuu ka soo jeedaa jasiiratalcarab gaar ahaan yemanta xikmadda iyo iimaanka waa geesi soo majeeste ah himadiisu sarrayso taladana ku deeqa sabar badan xishoodna ku astaysan wuxuu ka qayb galay in badan oo ka mida dagaalladii waaweynaa ansaarta ayuu jeclaa iyaguna way jeclaayeen naxsabuhu wallaahu xasiibuh naxsabuhu wallaahu xasiibuh mucallim cumar alansaariy
macallim cumar alansaari oo lagu magacaabo cabdulweli moxamed ibraahim wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baa iyo bakool waa imaamkii majmuucada iyo ku-xigeenka amiirkeeda waxaa la jeclaysiiyey qiyaamuleylka kama daalo akhrinta qur'aanka waa shakhsi dabeecad wanaagsan xishood badan ahna ningobeed saamaxaad badan waxaa lagu yaqaanay allah u naxariistay laabxarnaanta qalbi wanaagga iyo inuu malaha u wanaajiyo walaalihiisa naxsabuhu kadalika wallaahu xasiibuh
abuubakar almuhaajir wuxuu ka soo jeedaa tanzaniya wuxuu diinta islaamka qaatay sannadkii kun afar boqolsodoniylixdii hijiriyada qalbigiisa ayuu islaamku degay macaankiisana wuu dhadhamiyey mana nagaan hal sana mooye ilaa ay qalbigiisu taabatay dacwada jihaadka jidhkiisana ku saaqday markaas buu ajiibay allaha u naxariistee wuxuuna u soo hijrooday dhulka jihaadka wuxuu ku tilmaamnaa go'aan qaadasho sugnaan iyo ninkarnimo wuxuu ahaa mid ku sabra culeysyada in badanna wuxuu ku dadaali jiray in ehelkiisa uu ku qanciyo inay qaataan diinta xanafiyada allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ku hanuuniyo islaamka qudaamat almuhaajir alxabashi magaciisu waa cali moxamed cali wuxuu ka soo jeedaa ethoobiya qabiilkiisuna waa burji wuxuu ku barbaaray magaalada nairobi allah u naxariistee wuxuu ahaa sabarbadna dulqaad badan islamarkaana isdhuldhiga khayrkana u tartama una adeega walaalihiisa arrinkaas oo uu ahaa tilmaam uu ku soconaa laga soo bilaabo horraantii masiiradiisa jihaadka ilaa maalmihii dambe ee noloshiisa wuxuu aad ugu dadaali jiray inuu barto axkaamta diinta si uu u fahmo diinta dadkana ugu yeedho xaqa isagoo aqoon u leh wakhtigiisa ugu badanna wuxuu ku bixiyey raadinta cilmiga sharciga ah xitaa waxyar ka hor inta aanu u dhaqaaqin camaliyada istishaadiyada ah naxsabuhu wallaahu xasiibuh
cabdulkariim alansaariy aadan iimaan yuusuf min asomaal cabdilkariim alansaari waa aadan iimaan yuusuf wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan gobolka baa iyo bakool waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray taacada allah waxaa lagu yaqaanay cibaado badni iyo inuu allah la faqo salaadaha gadaashooda inkastoo uu da'yaraa allaha u naxariistee haddana wuxuu ahaa qof caqli badan ra'yigiisu bisil yahay go'aankiisuna adag yahay kuna tilmaaman aadaab iyo akhlaaq wanaagsan wuxuu ahaa qof u weji furan walaalihiisa lana jecel yahay quluubtana ay dhankiisa u soo iilato naxsabuhu wallaahu xasiibuh الجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام علام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام لله در ضياغ ملء الدنا ملء الدنا بعظائم الأعمال فيها قاموا قاموا من كل من عافى الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام لم يلههم ما حولهم من زخرف من زخرف أبدا ولا ترف ولا أنغام أنغام نذروا نفوسهم لنصرة دينهم لم يخد عنهم في الحياة حطام
ciidamada kenya ayaa dad rayid ah ku laayay deegaan hoostaga magaalada mandheere ee dhulka soomaaliyeed iyadoona dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen halkaasi mar kale iyo cabdisamed cabdulaahi
tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dibadbaxyo rabshado wata oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan hoostaga magaalada mandheere ee dhulka n f d dibadbaxeed ayay mid ka gadaal markii ciidamada booliiska ay dileen ruux shacab soomaali ah oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo kutulow oo ka tirsan mandheera sidoo kalena ay dad dhaawaceen shacabkii deegaanka ayaa ka banaanbaxay tacadiga ciidamada kenya iyagoona dab qabadsiiyey saldhigga ciidamada booliiska ee deegaanka katulow halkaas oo ay ka eryadeen ciidamadii ku sugnaa qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigaya ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen inay soo noqnoqdeen falalka kuwan la midka ah oo ay geysanayaan ciidamada kenya sidoo kalena dad badan oo rayd ah ay horey ugu dileen deegaanka
dadkan hadda maanta isku soo baxay waxaa isku keena dowlad qofkan haddee loo tuuran yahay yaa labaatan iyo dhowr ayaa dowlad gacdeed ku dhimatay yarka hadda hortay ku hadlaay caruurtii dad baa ka horreeyey ilaa iyo maantidan dowladda qof socdo jidka socdo qof geel la jiro kan eri la jiro hadday maraana sida cidood oo kaleota iska tooganaayeen qofna waa qaranayen waa qaadayen meel duur ay ku tuurayeen qaarna waa qaadayen meel kale ay geynayeen kenya waxaa haddee ummadda waxaa adaaga hadda waa kenya way shabaab ma dilaayin ayay ma dhimanaayin shabaab ma soo dilaayin waxaa la soo dilaa masaakiinta xoolaha la joog yaa lasoo dhammaynaa anigu waa ba'annay meelaan ku carrar ma garanayno dowladda bandiradeeda hoosteedaan ku dhammaanaynaa waxaan ogolaynay waxaan ogol dhammaynaya hadda lama garanaayo waana shacab weeye al-shabaab maaha waa dad masaakiin ah oo waxba tari karin ayagaa garanaayen bilaash bay u dhammaayeen mooyaane ciidamada kenya ee xooga ku haysta dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa geysta tacadiyo kala duwanna way ka mid yihiin dilka kufsiga haweenka iyo dhaawaca kuwaas oo ay kula kacayaan dadka soomaalida ah ee deggan dhulkaas halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina waddanka jarmalka ayaa laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo cudurka koronafirus ah sida uu shaaciyey maxadka robert koch waddanka jarmalka waxaa laga diiwaangeliyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhimashada dad gaaraya sagaal boqol afartan iyo afar ruux taasoo wadarta guud dadka gudaha jarmalka ugu dhintay cudurka korona ka dhigaysa soddon iyo shan kun shan boqol toban iyo sideed ruux sidoo kale waddanka jarmalka waxaa laga diiwaangeliyey isla afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay koob iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo toddoba kiisas cusub oo cudurka korona ah waxayna tirada guud ee dadka jarmalka ah ee la ildaran cudurka ay maraysaa hal milyan toddoba boqol siddeetan iyo toddoba kun afar boqol iyo toban ruux shalay oo isniin ahayd mas-uuliyiinta jarmalka waxay sheegeen in isbitaalada ay wajahayaan xaalada aada u adag sababa la xidhiira faafitaanka cudurka koronafirus dowladda jarmalka ayaa soo rogtay xayiraado adag oo la saaray goobaha ganacsiga sida maqaayadaha iyo dukaamada badankood wasiirka caafimaadka ee xukuumadda baarliin ayaa saaka u sheegay wakaaladda wararka ee roteris in tirada dadka uu soo ridanayo fayruska korona ay weli aada u badan tahay sidaa darteed waa in la kordhiyo xayiraadaha waxa uu intaasi ku daray inay waajib tahay in la yareeyo heerka fayraska ee isdabajooga ah haweeneyda hogaamisa waddanka jarmalka angela markel iyo hogaamiyeyaasha gobolka ayaa la filayaa inay ku heshiiyaan kordhinta xayiraado hor leh kulankooda la filayo inuu dhaco isbuuca soo socda dowladaha jarmalka iyo maraykanka ayaa waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo go'doominta guud ee hadda jirta ilaa soddon iyo kowda janaayo si loo xadido faafidda cudurka koronafirus warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa